fayd wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyskala dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysan doontaan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda fmka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha mawjada fmka hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsada qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo dowladda koontiga ka codsaday in loo iibiyo gaadiidka dabdamiska si looga hortago gubashada suuqada xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan qaxootiga xiliyada dhexe soo galay xeryaha oo ka warbixin doona qaabkay ula qabsadeen nolosha qaxootiga ka marna xubintii shakhsiga oo aad ku maqli doontaan qaybtii labaad waraysi aan la yeelanay maxamed cabdulaahi axmed oo ah nin dhalinyaro ah oo aqoon fiican u leh dhaqashada geela oo ka sheekeyn doona qiimaha geela uu fadhiyo bulshada soomaaliyeed ee reer guuraaga ah barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed toddobaadkan dab xoogan oo sababay khasaarahan tiyadeed ayaa ka kacay suuqa ganacsiga halada dhagaxley ee kaamkala dhaab dabkaasi oo baabiiyey goobo ganacsi ay leeyihiin bulshada qaxootiga ah iyadoo dabkaas oo walaac badan geliyey bulshada qaxootiga ah ay ku guulaysteen inay demiyaan dabkaas oo laga cabsi qabay inuu ku fataho xaafadaha xerada iyo qaybo ka mida suuqaasi dhagaxley ganacsada qaxootiga ah oo dhowr jeer khasaaro badan oo ka soo gaaray gubashada suuqada xeryaha ayaa dowladda koontiga ka codsaday inay ka gacan siiso in loo iibiyo baweydaha dabdamiska si looga hortago khasaarahan markasta soo gaara ganacsada qaxootiga ah waatan xabdi maxamed cali oo dowladda koontiga ka codsatay in laga gacan siiyo bulshada qaxootiga ah iibinta dabdamisyada maadaama ay yihiin canshuur bixiyaal xaquuq badan ku leh dowladda dalka waxaa ku gubteen oo ku baabi'een ganacsi oo iisheeg baqaaro oo alaaba ugu jireen sida hadda adi saddex baqaar oo camal way gubteen iyo farmashiye guryana way gubteen marka saa ay tahana dabka shan saac kacay adi waxaan u malayaa dadkii horta ree dhagaxley wallaahi billah zaaid ay u mahadsan yihiin zaa'idan ugu mahad celinayaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waayo haddee ayaga ahayn ilaahay ka sokow ilaahay baa wax damiye ka sokowna ayagaa damiyeenoo dadaaleen meesha horta biyo la-aan ba anaa ka jirtay hataa heer waxay gaareen biyaha maartaaye ee xaafadihii biyihii ilmihii loo aroorta nin walba uu dargaankii uu aroorto uu la soo ordo uu damiyo soo xagaratamaha taageedna waxaa laga dhigay markaa guryihii ayaga gubteen waayo waxay samayn jireen marka horeeto ganacsatada iyo dadka kaleeto oo magaalada ku nool waxay samayn jireen dab markuu kaco alaabtan baa lagala bixi jiray guryaha dabkii waa la fasixi jira laakiin tariibkan waxay isku dayeen inay dabkii koontaroolaan ee maaragtay nafaf faraf ilmo yaryar oo hadda waxaa jirta umul cunug umula waxaa jira ooyihiis guriga eeoga tagtay ooy suuqa adeeg eega doonatay markay soo noqonaysana dabkii horteeda kace waayahay xamdi wax khasaaro nafeeda miyaa meesha dabka ka dhashay marka laga tago in hanti fara badan halkan ay ku baabadeen maya hadda wax khasaaro ama wax dhimasho hadda oo dhacay ma lahan marka qaxootina wallahi cabsalaan oo uu iska dhib badan yahay waayo magaalo dhan oo dabdamis lahayn dhibkeeday leeda soo xagaratamahan magaaladan arkaysa waxaan u malaya annaga hadda dab waxaa dab markii la dhaho nin walba wadnaha ku dhex gu'i soo xagaratamahan dab waxaan ku dhahay wuuna daashaday hantideenna iyo xoolaheenna wixii yaraa ood isku keenta oo daqiiqad kadib wuu gubani meesha dabdamis ma lahan wax isla marka intuu kuusoo ordo kuusoo gurmanaya ma lahan hay-adihii inay soo gurmadaan la rabay dhadhaab hay-ad ka imaanaysa goormay dad wax u qabanay wallaahi dabkan korontaa dhalisoon baa laleeyay dadka dhan korontoon bay afka hadda ku haayaan koronto marka waa dareemi kartaa waayo haddii booyad annaga aan leenahay xaradan ay taalo ama dhagaxleey ama ifoo bees ay noota qaxootiga ay u tahay xaga dheera wayba naga fogtee hataa aniga ifoo aan sila isticmaalayno ifoo ay taalo hataa way soo dhowaan leed soo xagaratma laakiin wax dhadhaab laga keenaya booyad in in biyo laga soo dhaaminayo booyadii la buuxinayo waqti badan ay qaadanaya dabkiina xagaa waaye dabeelaa socotaa wuu sii kici hayaa soo xagaratmaan marka wallaahi dhibaato zaa'id u weyn waaye marka hadda waxaan kaloon rabaa meeshan inaan baaq oga diro oon fursadda kaga faa'iidaysto nadiif jaamaca wuu soo noqday dabdamis anoo keena weligiisba asagun baana garab istaagi jire dowladdiisa beriga hore ay ku jirta waxaan dhihi laha haddana dabdamis qaxootigan u gaar eh inuu noo keeno maadaama hadda annaga maamul quma qabanoo qaxootiga hataa u hadlaayo ama garab istaagaayo aysan lahayn maanta waayo maamulkeena magaaladan gubato way ka maqan yihiin ilaa saacadan maan arkay canshuurna waan bixinaa dowladda oo national government way naga qaadaan canshuur soo xagarata maan marka waxaan dhihi lahaa maadaama revenue ay naga qaadaan lacag lacagtaa inay ha shaqaysa wax noo qabato nadiif waxaan dhihi lahaa arrintan ayada wax ka qaba dabdamis noo keen noona imaawa oo dhimasiibada nagu dhic haysa twenty four hours waa dabay walaalo waxaan dhihi lahaa dabdamis annaga noo gooni oon annaga haysano shacabkii ay isticmaalaan ama xarada booliska naloo dhigo ama u n h c r xaradeeda naloogu xareeyo naloo kontaroolo inaa aan ka codsanayo hay-adda u n h c r qaramada midoobey ayadaa meeshan u degana ilaahay ka sokow maadaama maanta dowladda kenya ayna siisa garab ayagana waxaan ka rabnaa garab inayna siiyaan ay noo soo gurmadaan oo dabdamis annaga noo gaaray xaro walba dabdamiskeeda oo gooni wey in loo keenaan ka codsanaya fadlan dabkan uu soo laabtay sababta ugeyn maxay kula tahay wallaahi dabkan mar walba wuu soo lalaabtay waana korontado managementigeeda uu xun yahay soo xagaratamaan waayo ii sheeg bawalighting wax la dhahaa ka jira gaarisoo kaleeto dabka waa la kontaroola saacado lagu xiraa jiraa dab dab waxaa jira darbiga wax lagu dhajiyo oo dabka kontaroolo soo xagaratamaan marka waxaan dhihi lahaa fadlan dabka wax kontarool in loo hagaajiyo oo dabkan isaga dhan la geliyo oo maaragtay caag la geliyo waayo dabkan fiilooyinka ayagoo iska bannaan oo afkooda iska furan yahay buu ama dab ku dhiciyo biyo taabanayaan markaas dabka uu bilaabanayso waxa garatamaan wixii aan ku jirnana waa jiingad waa temporary shelter soo waxa garatamaan waxaan dhihi lahaa marka maadaama annaga aanu ku jirin maaragtay guryo sare oo dabkii markaa intuu dhagax uu qabanayo iyo maadaama baatiga bas haduu gubta dhagax hataa uu badbaadayo hadda wax badbaadamala waa arkaysaa meesha masiibada maanta ka dhacda aad way umahadsan tahay taasna waxay ahayd xamdi maxamed cali oo igu warantay suuqa xerada dhagaxley ee kaamkala dhaab dhinaca kale qaar ka mid a ganacsatada qaxootiga ah ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay siday u arkaan habka ay isu kaashan karaan bulshada qaxootiga ah si looga hortago khasaarahan mar kasta soo gaara suuqada xeryaha waa kan sayid maxamed haadi oo la hadlay barnaamijka caweysa kana warbixinaya siday u arko inay isu kaashan karaan ganacsatada qaxootiga ah waxaan ka mid ahay dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasatan xerada dhagaxley musiibooyinku way soo lalaabteen marar badan bay soo lalaabteen dabku dhowr jeeru soo laabtay kol iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan toona maaha hadda tii u dhacdii ugu dambaysay ilaahay baa naga kooboo dee dad yar ku koobay ummaddaana ilahay waxaan uga baryaynaa inuu u gargaaro oo wixii ka baxay maadaama oo dad uusan kaga bixin hanti baa kaga baxday hantidaana dee ilaahay beddel khayr qabo u siiyo laakiin haddaan xalu laabto qaybta dadweynaha bulshada ku nool xerada dhagaxley iyo xeryaha qaxootigaba dhadhaab waxaan leeyahay waxaa lagaga badbaadi karaa in isku duubnaan iyo midnimo in la helo maxaan ku dhahay markuu dabku kaco xiliyaduu dabku kacayana in la iskaashado qofka halka uu dab ka kacay haddii intii laisugu tago oo midnimo iyo maxaan ku dhahay iyo iskaashi la helo oo gurigaas ama saddexdaa guri ama afartaa guri ama halkaa guri meesha ka jira laysugu tago oo la dumiyo kadibna la qofkii wax ka dhacay ama dadkii wax gaadheen guryihii aan u dhisna ganacsatada ha u dhisto dadka halkaa degan xeraday dooni ha noqoto ama ifo ama dhagaxley ama hagardheer dadka waxgaaray layidha wax loo qabto waa loo qaban karaa wax yar baa qof walba ku soo aagi karaa saas wax loogu qaban karaa taas waa lagaga badbaadi karaa baan silahay waxaa kaloo lagaga badbaadi karaa ilahay wax badbaadiya mar walba in intii laysu yimaado wax laysku urursado la yidhahdo maxaynu wax qabsan karnaa maxaa inoo gaari kartaa hantideennu qof walba u hanti badan hadduu maanta musallafo oo hantida ka dhammaato dee berrika maalin wax yar oo laga yaabo inuu iskaga caawin lahaa oo dabka uu kaga hortagi laha intuu kharash ku darsado ama dabdamis booyad ha noqoto dabdamisa ama kharash system waxyaaba badan oo laga badbaari karo ama jarnatayra waxaa jira la gato oo dabka lagu damin karaa jira sida sida baabuurta kuwa lagu dhaqo kale ah haddii la isugu yimaado oo wax ma qabsan maxaan iskaga damin karaa oon dabka ka hortagi karaa la yidhaahdo oo tale iyo caqli la isu keeno wax badan baa iman karaa waayahay su-aasha taagan ayaa ah maxaa diidan in ganacsatada qaxootiga ah ay guddi samaystaan oo arrintan qaab ficliyan ah inay u galaan maxaa ka hortaagan
waxaan dhihi karaa wax kaloo diidan male waa dad xumo baan is leeyahay ani shakhsiyan iyo dadkii ood moodo xaaladiisu ay ku soo ursato anu qaxooti baanahay qaxooti baanahay baa qof walba haddaad weydiiso tira war waxaan ma qabto qaxooti baanahay qaxootigii waxaad moodaas wuuna ku dhex ganacsanaya wuu ku nool yahay waa meeshuu ku noolaa ee hantida uu ka abuuray hantida uu ku dhex ganacsanayo haddana markaa tiri warhadhaaniyahow sidan waa laga fiican yahay armaan fiicnaan lahayd inaan wax qabsanno tanaad samayso ama tala aad soo jeediso wuxuu ku lehay qaxooti baane marka waxaan dareemayaa wax kale oo hadda aan dhihi karo male waa dadnimo xumo aad buu umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa sayid maxamed haadi oo ka mid ah ganacsada qaxootiga ah oo ka warbixinayay sida ay isu kaashan karaan bulshada qaxootiga ah dhinaca kale mid ka mid a qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa ganacsatada xeryaha ka codsaday inay caawiyaan qaxootiga danyarta islamarkaana si fiican ay u maareeyaan in sakada ay siiyaan qaxootiga iyo bulshada u baahan caawinta si ay u yaraato masiibooyinkan mar kasta soo wajaha suuqada xeryaha walaal cabdisalaan waad mahadsan tahay waxaa loo baahan yahay inaan tashanno dad islaam ah oo soomaali ah haddana muwaafaqadeennu aad bay u liidataa dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee dabka ahna waxaa un looga hortegi karaa ani fikirkayga markaa saliimka aan fiiriyo inaan isku duubnaanno oon isku naxariisanno in maaragtay guddi si degdeg ah loo dhiso dadka culummada iyo odayaasha inay isku imaadaan sidii looga hortegi lahaa dabkaasna laga tashto tan kaloon ku dari lahaana in maaragtay dadka masaakiinta ah la caawiyo laisku naxariisto qofka walaalkaa ee baahan oon dabka shidanin ee deriska kulaha inaad dabka u shiddo in sadaqooyinkaas lagu dadaalo sakadoo kale in si fiican loola baxo ninkaan cilmi u laheenoo sakada ayna ku waajibtay inuu culummada kala tashto oo sida saxda ee uu u waafaqo
waa hagaag dhegeysta weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka cawiijka dhadhaab waxaad igu soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyaha igula soo si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqlan doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu mar kale marti noogu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah nin dhallinyaro hal abuura oo aqoon fiican u leh geela oo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeelannay oo intiinii haleeshay aad qaybtii koowaad dhegaysateen toddobaadkii hore toddobaadkana waxa uu maxamed ka hadli doonaa isla mowduucii hore ee ku saabsanaa geela iyo qiimaha uu ugu fadhiyey bulshadii soomaalida ee reer guuraaga ahayd waxaad kale oo maqli doontaan dadka xilliyada dhexe soo galay xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida ay ula qabsadeen nolosha xeryaha iyo adeegyada ay ku haystaan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga toddobaadkii hore intiinii dhegaysatay maxamed cabdulaahi axmed oo ku magac dheer ciro oo ah nin dhallinyaro hal abuura oo ku xeeldheer geela ayaa ka hadlay qodobo badan oo ku saabsan sida uu geelu lafdhabar ugu ahaa bulshadii soomaaliyeed ee reer guuraaga ahayd iyo sugaanta hees howleedka ee geela qaybta labaad ee waraysiga ah oo dheeraa waxa uu maxamed toddobaadkan ku bilaabayaa midabada iyo noocyada geela midab markii la dhahaa geelu geel fiil aa jira oo cad may baa jira gaaf baa jira gareed baa jira dacar baa jira xay baa jira soomaal baa jira midab warka la dhahaa jira intaa markii laga soo tago geelu wuxuu u kala baxaa geela hal badhaa baa jirta badhada waxaa la dhahaa hasha caanaha yar ama baaqimada hasha caanaha yar baa la dhahaa sidigta oo kale nirigta labada halaad ku sidkan ee labada halaad wada nuugta oo kale waxaa la dhahaa sidig baa la dhahaa igadha hasha ilmaha laga qashay ama ilmaha ka dhintay ee maqaarka ama haragga lagu maalo igadh baa la dhahaa iridhabanka waxaa weeye waa geela adoonada ah ee ramadka ah reerka jooga markaa dhalala ilmaha intii laga xidho la arooriyo isagoo ilmihii laga kaxeeyo ul lagu kaxeeyo iridhaban baa la dhahaa dhaqayo oo kale asha gurtay asha sii guraysa welina aan gurin caanaheedu markay dhanaanaadaan dhaqayaa la dhahaa goloof waxaa la dhahaa iyadana hasha maran markaa ayada intay markaa dhashay ama ilmo ka baktiyey oo irtiguna uusan weli maxaan dhihi jiray geelu uu abaahinayo oo iyada uusan arkin goloof baa la dhahaa oo weli aysan uurkeedu ilmo gelin horweyn geel badan oo reerka aan la joogin yaa horweyn la dhahaa abasax waxaa la dhahaa hasha aan cabaadin markuu irtiga abaahinayo geela waxaa weeye aalad loo isticmaalaa jirta weelal geela weel geela lagu maalaa jira sida dhakal oo kale waxaa qaata inta badan kurayga dabadhoonka ah geela la jira ninka weyne geela wada maaha kuray waxaa jira dabadhoon la dhahaa oo geela raaca oo isagu geela daba socda oo lagu garaaca geela oo maanta nin geela caana ka maalo oo geela aan ka dhex bixin tababar buu ku jiraa ninkaa dabadhoon baa la dhahaa dhakalka isaga isticmaalo ameelka ama doobkaha waxaa loo yaqaano waa weelka geela lagu liso xagaysi hasha markii la lisahayo oo hal qofa uu lisahayo xagaysi baa la dhahaa haaneedka oo kale waa markii dhiilka hasha lagu lisayo intii jilibka la saaro lugta kalena saa loo dul saaro oo halka qof uu lisayo ama laba qof ay lisayeen waa la haaneedaa marka hawad oo kalaa jira waa si barbaraada oo geelu u fadhiisto weeyaan hays baa jira hays oo nooca geela hasha markii kuruskeeda waxaa jirta hal kuruskeedu saa u yara leexsan yahay ama baar ama leexa ama baar xariirta ama hays baa la dhahaa marka waxaasoo dhan waa nooc geela sifooyinkiis weeyaan marka intaas waa sifooyinka geela weeyaan maxamedow waxaan ka soo hadalnay geela qiimihuu geela soomaalida dhexdeeda kaga jiray waxaa ka muuqata farshaxan badan iyo aqoon dheer aad geela u leedahay nin dhalinyaro ah oo magaalo jooga waxbartay baa tahay adiga oo nin dhalinyaro ah da-dan ah magaalo ku nool sidee kugu suurta gashay inaad waxaan xooga geela ka hesho sida kaa muuqatana jacayl badan baad geela u haysaaye inaad jacaylkaa geela u hayso adoo da-dana oo xilligan casriga jooga waa su-aal fiican waxaa weeye horta waxaa la dhahaa kullu shayin yarjicu ilaa aslihi soo maahan carabigi nin walba asalkiisuumuu noqon ani asalkayga horea geel ahaa oo geel baan kusoo dhex barbaaray oo geel baan ku dhex dhashay marka haddaan meel kasta tago niyadeeda kama go-ayo sababtoo ah soomaalidana waa dhaqankeedii hore oo maadaama nin sugan yahan ahay dhaqankii soomaalida iyo geeli iyo waxyaabihii dee inaan xifdiyo waa waajib saare weeyaan marka geela jacaylkiisa waxaa igu sababa mar dhow waa igu dambeysay geel mar dhow oo dhowr iyo toban sana aan jirin yaa igu dambeysay marka waxaa weeye geela aad baan u jecelahay oo isagu waa asalkayga horea geeley ahaa oo geel geel baan kusoo dhex koray aad baa umahadsan tahay aan ka hadallo bulshada soomaaliyeed ee xilligan iyo dhaqashada geela geelo ma loo hayaa qiimihii loo hayay xiliyada hore ee aan kasoo hadalay
waa su-aal aada u fiican niyahow looma hayo runta marka laga hadlo soomaalida dhaqankii hore geela waa la dhalan rogay aad iyo aad baa loo dhalan rogay waagii hore waxaa la samayn jiray reerka markuu meel degan yahay ee geela reerka u joogo caanaha lama suuq lama keeni jirin xirsi wax la dhahaa la qaadi jirayoo dhiil yar oo dhita la dhahaa ama dhiil ama surmo waxaadu ama jiijo waxaad u taqaano aduu dhiil dhiilaha soomaalida isticmaali jirta ka mid ah yaa caanaha lagu shubi jiray oo reerka caanihiisa hadda magaalada loo soo qaadahay magaalo lama keeni jirinoo caanahaasaa intii lasoo qaado oo reerkan reer weyn oo hadduu reerku dugsi leeyahay oo dugsilo u yahay caanahaasaa wel lagu shubi jiray kadib qofkii martiya imaado yaa la siin jiray laakiin hadda wixii waxaan u malayn waa la dhalan rogay oo caanihii haygadunba lagu soo shubay suuqaa la keeni nin anka hadda kuu sheegayey oo horena aan usoo sheegnay stanza la dhaa oo abwaan soomaaliyeeda gabay uu ka tiriyey oo geela dhaqan qaabka loo dhalan rogo ka tiriyey yaa merisye waxaa ka mid ahaa uu leeyahay markaan waxaa kan uu leeyahay yuusufow markaan gabay dhigaan dhara sarkayae dhimbil shalay daartaa jirta iyo dhamac kulaylkeede bal dhegayso jaalka iyo wadaan kuu dhigdhigayaa marka wuxuu sifaynayaa geela geeluu sifaynayaa baaca buu geelu dheer yahay dheeman iyo luule waa dhamayska xoolaha u mudan barana dhaafaaye dhaqankana dhardhaar buu yahay dheela celiyaaye maalintay colaad dhiila tahay dhuunta la isgooyo ama dhabar garacdaa darmaan uu dhin dhalay diiday isagaa dhibaatada dinshaadhirifka reebaaye hadduu dhaawac ruux gaaro oo loo bandhigo diinta dhibaabada halbeegeedu waa dhaawin iyo liige marka dhowr halaad loo simaa dhab u taxaashtaaye dhibaad iyo sakaal lagu baxshaa sidigta dhoorwiile nafta waxaad u dhiibtaana waa jaawo dhicinteeda nin dhintaa dharaar lagu kanfaa culus dhalaysaa hadday beeshu dhaqan dooran waa udubdhaxaadkii dhaydiisa caanaha ayaad boqor ku dhaashtaaye tif kaloo ugaas lagu dhibciyay dhabarjab weeyaan hadduu wiil habeen kuu dhashay dhowr ku alalaasto xuduntiisa dheehaad ku xidhiidho igusuu yahaye wax ka dhigan sidaa waa inuu dhaabad yahay geele marti dhabaqla weeye kolkay kugu dhakoolnaato inaad soo dhowaysaa gobba laga dhugaagaaye dhicir caanaheedaa ku filan dhiilka xoorta leh geelu wuxuu ahaa iyo ugaasyada in loo xataa caano ugaas lagu caanoshuuyi jiray iyo in magta lagu bixin jiray iyo in xataa haddii gabadh la dhabar garaaca layska qaadi jiray geel xumayna iyo xaalmarina iyo dhibaada iyo sakada iyo in waxaasoo dhan lagu bixiyay markuu kasoo hadlay wuxuu sii leeyahay weliba abwaanadii hore geel usoo gabiyaxtoo kasii hadlay wuxuu leeyahay dhugtankiisu geel wuu badnaa waa dhigaal qoran dhololkii abwaanaduna waa xaani dhagaxeed aayado ilaah baa ku dhigay dhaban gabdheedley afalaa yanduruuna ilal ibili kayfa quliqad baa meesha soo gelaysa marka isagoo dhanka iyo dhanka herdhaladahoo sheegan niman baa dhan taaloo bahdilay dhaayin sharafkeeda idahay ku dheeraariyeen dhaadyarow ariya dhagadhagana qaar baa u xidhay dhaqanyadiisiiye dhudhumahana shulliyey u gelin dhowla la arkaa dhalan rogitaankii geela dhaqankiisa la dhalan rogay buu halkan kaga hadlaya marka waxay dhariyajaan ugu karshaan moordi dhookiran dhilowyahan ma daaqday haruur bay dhugdhugataa iqla iyo waxay gurubsataa daani dhowraxay iyadoo dhanuuntoo dhan qalan bay dharqinayaan dhiil kuma lisaan iyo ameel dhoodir loo cogay aag bay ku soo dhiijiyaan dheef ka dayayaane isagoo dhanqalan oo dhangegan oo dhalafa luuqoobay heemaar dhanaanadayba suuqa dhigayaane dhur waxaan lahayn bay haddeer maal ka dhaliyaan dhabcaalnimadu waa geel inaad dhaadka ka xidhaa ood dherag ka doontaa intaad dhuubka gelisaayo dhuhondhoh daraaddiina aad dhifiq ka weydaa duul aan dhaqaalayn aqoon baa dhan rarayaa dadka hadda jiruu ka hadlaya marka ayadaa duul aan dhaqaalayn aqoon yaa dhan rarayaayo dhugatiya dhukaan baa dilo way dhambacataaye dhangad bay ku jiidaan sidii tuug u soo dhacay siday ula dhaqmaan waa gunnimo waana dhagar weyn dhag inaan idhaahdaan ka baqi dhiikarnay hele allow yaa ka dhaca oo ka dhaca dhudi ma geeyaan maba geeyaan oo geeli dee dhaqidiisa iyo wixii o dhan way dhalan rogeyn weeyaan marka merisadaas gabay wuu sii dheli laakiin ma sii wadi karno waraysi baa noo socda marka intaas kolley ciddii fahmaysa way fahamtay wamaasantahay maxamed ow waxaad tahay nin abwaan ah adiga laftaada hal abuura guntiyo gebagabadii barnaamijka ayaan soo gaadhnay adiga laftaada waxaad tahay nin hal abuura kolleyna sida aad geela qiimaha ugu hayso horaan uga soo hadalay ma jiraan wax sugaan oo aad ka tirisay geela iyo qiimihiisa iyo kaalinta kaga jira bulshada soomaalida dhewha way jiraan kolley niman aanu kaftamaynay de anugu inta badan sugaanta geela way igu yar tahay nin aan maalin kaftamaynay oo saaxiibo ahayn baa wuxuu yidhi looda iyo geel iyo hawlahaasaan ku kaftamaynayo xagga ishkinta markii la dhaha geel iyo looda keebaa nacfi badan aan ku kaftamaynayo marka xoogay geeli baa arkaa isagoo u gafayo oo aada u deelqaaf uga sheegaya marka gaba yaraa oon macnihii geela muhiimadiisa aan kaga hadlayo on lahaa ladaab lagu durduurtiya rashiid labanka fiiqdiisa luunka kaama gooyaan riyahoydana waa looge looda lama dhame caano waa ibilka unlaace liska inay idiin oo dhashiya lucug karuurkeeda galxoodkiisa laasime halkiiyo laba jirkaygiii nimaan laacin caanaha tuldaha laga garaadroone la mid ma ihi nimankii ku koray riyo labayntooda dhuuxiyo lafaha way dhisaan labanka mayliiga laasima karuurgeelku waa lagama maarmaane niman labanka geela amar dhamin laabtu waa ebere nin ragay labaysaa cilaan doqonsa waa liide muxuu luunka geel roga ka garan loodkan dhaqansuulay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed oo ah halabuur da'yar oo toddobaadkii labaad marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa u qaybsama saddex qaybood oo kale ah dadkii xeryaha qaxootiga lagu bilaabay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ilaa laba iyo sagaashankii dad xeryaha qaxootiga soo galay sanadihii labadii kun iyo lixdii ilaa labadii kun iyo koob iyo tobankii iyo dadkii xeryaha qaxootiga ee dhadhaab yimi wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii oo aan intooda badan weli looba aqoonsan qaxooti rasmi ah dadkii xeryaha qaxootiga yimi xilliga dhexe ee labadii kun iyo lixdii ilaa labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa xeryaha ula qabsaday si lamid a sida dadka muddada soddonka sano ka badan ku noolaa xeryaha qaxootiga xasan maxamed axmed oo ah nin oday ah oo xeryaha qaxootiga ku noolaa ilaa labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa ka hadlaya noloshiisa xeryaha iyo adeegyada uu ku haysto hagardheere inta aan jooga haddaan ku dhinta nasiibkay ilmaan ku korsada wiilisheeda ilmo ku dhaleen alxamdulilah inaan ku jisaaro dowlada kenya ma iga suurtoobayso mahad gaara aad iyo aad u weyn ayaan ugu mahadnaqaa xuduudkaas waa noo fureen dowlada kenya welkamayna dheen weligeyga dhib ma arkin wallahi wax walbao ku haysanaa iskuulaadka daawada xagga magangelida nin cid cid ku xadgudbaysa male tuug ma qabno waxa ma qabno jiinga dooxunaan gelina kun shin ama kun iyo laba boqol doolaraan gelin cid naga jabsaysa male waa magaalo aad iyo aad oo u fiican amnigeeda oo xamarka fiicantaa waaye baamu kuu sheegaya aniga xamar waa ku dhashay waana ku soo kori aabay dhimashadiisa ma arkin adeerkay dhimashadiisa ma arkin hooyadeeda toban iyo shan sano ma arkin xasan oo xerada qaxootiga ee xagardheer kule macmacaan ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu iibiyo iyo shaqadiisa wallaahi bilaa anaad waxaan gadahay aan ku iimaan qabaa buskudkaas iyo xawladaas aan gado iyo sharaabkaas intaas aan ku iimaan qabaa ma ihi dadka oo damac dheero oo adduunya soo arki ma ihi adduunya waa soo arki meel kasta adduunka dalka waa tegi ma famte dadka kale waxa waaye jibsiay duwaayaan sabayday duwaayaan bariiday karayaan baastay karayaan an waxaas niide maba ku jirta intaan aan ligu soo koriya oo daar aan ka dhisanay xawladaas iyo buskudkaas iyo cabitaankaas daar aan ka dhisnay bema kuu sheega iyo mashmashkaas iyo bajiidaas
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
mixibada kalgacalkee aan ku nahay nataanaha sidaan maanka ugu dhigay miyi kaaga ugu haydi mixibada kalgacalkee aan ku nahay nataanaha sida maanka ugu dhigay miirkaaga waxay hodane
hadduu maaxda kugu sabay nadowgiisa kula dhamay siduu kugu maran yahay ana ana iu mara fuur siduu kugu maran yahay ana ana ana iu mara furay hadduu maaxda kugu sabay madowgiisa kula dhamay siduu kugu maran yahay ana ana iu mara fuur siduu kugu maran yahay ana ana ana iu mara furay
jacaylkeena muhashadu siduu iigu magan yahay adna maamulugu noqo
ambaawan miskasho maali qudha ka shaydani xiisahaagu kama maadhan kama maadhan
jacaylkeena muhashadu siduu iigu magan yahay adna maamulugu noqo
ambaawan miskasho maali qudha ka shaydani xiisahaagu kama maadhan kama maadhan
cashaqiinan malabkaawan magaabiixaano sidaan mooska ugu xidhay adna maangaduguye cashaqiinan xidhe malabkaa waan magaabiye hodan hano sidaan mooska ugu xidhay adna mangadugu yeed
kalgacaylkan igu mudan naficiisa ilahara midhihiisa daraygawa waad mutaysatieho midhihiisa daraygawa waad mutaysatieho kalgacaylkan igu mudan naficiisa ilahara midhihiisa daraygawa waad mutaysatieho midhihiisa daraygawa waad mutaysatieho
qalbi aad mulkidaydaad uma diidin noqotee ka ilaalin murugada
ambaaman ku jecel buhaan musiida maqaarkee ka ilaali murugada murugada
qalbi aad mulkidaydaad uma diidin noqotee ka ilaalin guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah cabdisalaan salad iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla